asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan ee khiyaartana daaw dhegaysanaysa ay kuna soo dhowaada warka idaacadda dalsan qodobada ugu doorkorana waxaa ka mid ah
maxamed xildhibaan aamine cabdi maxamed iyo nabadoonkeeda oo maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho
dheeraad oo kasoo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsada madaafiic oo lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalku ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose
guddiga hirgelinta doorashada hirshabeelle oo shaaciyey qabashada afar kursi oo ka mid ah kuraasta dhiigaan doorashadooda ay tahay magaalada beledweyne
golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si kulul u cambaareeyey weerarkii iyo qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka beledweyn iyo muqdisho
sabab lagu dirsaday uu ka da-ay deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka xilli abaar daran ee ka jirtay gobolladaas in ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabad lagu daafurayay buugga madxafka cadaabta ee uu qoray cabduqaadir shira faarax wararka dibaddana waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaallada isaga kala goosha qaaradaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal maanta oo maalin jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun labayo labaatan kusoo dhawaada warkii duhur oo fidsan aniga oo xuseen ahi maxamed iidle ayaa warkaa idin akhrinayno
allah u naxariistay xildhibaan aamine maxamed cabdi iyo sidoo kale nabadoonkeeda ayaa lagu aasay maanta magaalada muqdisho kadib markii shalay meydkooda la keenay magaalada muqdisho qaraxiina magaalada beledweyn ka dhacay ay kusoo geeriyoodeen faadimo cabduqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
qabriyadan iga dambeeya waxaa lagu aasay allah u naxariistay xildhibaanad aamine maxamed cabdi iyo nabadoonkeeda goobtu waa isbitaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee muqdisho aaskana wuxuu ahaa mid qaran oo loo sameeyey xildhibaanad aamine maxamed cabdi o ay ka soo qayb galeen nabadoonno dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ehelka marxumadda qayb ayay ka ahaayeen saddex iyo labaatankii bishan ayaa lagu dilay xildhibaanad aamine maxamed cabdi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii qof ismiidaamiyaha uu isku qarxiyey shalay ayay ahayd markii iyada iyo nabadoonkeeda meydkooda laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaasoo salaada janaasada ay kula tukadeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda federaalk soomaaliya oo ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble geerida xildhibaanad aamina waxay ahayd mid laga wada naxo isla markaana ehelku waxay sheegeen in mar un ay cadaaladda heli doonto aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ehelada marxuumadda iyo bulshada inteeda kale ee ka soo qayb galay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa marxuumiintan aan maanta halkan ku aasnay ilaahay uma naxariistaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan ugu tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intii ay xildhibaanadda macriifo ahaayeen ama taqiinay ama aqoon u lahayd iyo qaraabada dhammaan waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allaha ka siiyo allaha naga wada siiyo waa geeri xanuun badan runtii waxaan ku idhaahdaa gacanka xaq daran ayaa dishay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay u naxariisto sabar iyo iimaan uu ilaahay naga siiyo qaraabada ahalka iyo dhammaan waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allaha idinka siiyo waxaa ka tacsiiyanaa geerida xanuunka badan ee ku imaatay xildhibaan aamine maxamed cabdi waxaan leenahay ilaahayaa kuu naxariisto samir iyo iimaan ilaaha naga siiya dhammaan faamilkii soomaali maxamed geerida aamine waxay ahayd geeri xanuun badan aamine waxaa sugeyna guusheeda iyo hambalyadeeda laakiin ajashi ilaa imaatay waxaana loo sheegay geerideeda xanuunka badan waana ka tacsiyeynaynaa geerideeda allah u naxariisto marxuumadda aan maanta askeeda aan u nimid ee xildhibaanada aamine maxamed cabdi waa geeri xanuun badan oo annaga dhanna wada taabatay waxaan ugu tacsiyeynaa dhammaan ehelada ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan qoyska iyo ehelada ay ka baxday iyaduna ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariista janno inuu ilaahay siiyo qabrigeedna u waasiciyo ilaahay aan u naxariisto ilaahay aan u naxariisto walaasheen iyo walaalaheen kale dhammaan inta ay wax ku soo gaareen qaraxii ka dhacay habeen horaata magaalada beledweyne ee ugu horeyso maama aamino xildhibaanadeenna ilaahay jannatalfardoosa ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka iyo ehelkii ay ka baxday waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto sabar imaan allah naga siiyo gadaasheedana allah nama fidneeyo ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aamine maxamed cabdi iyo nabadoon cabdulaahi sabar iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo guud ahaan ahaladii iyo qaraabadii iyo qaranka soomaaliyeedna sabar iyo iimaan ilaahay sabarkaa ku arsaqo
allaha u naxariisto masiibadii ka dhacday habeen hore magaalada beledweyn intii islaam aheedoo ku baxday inta dhaawacantayna allah u booga dhayo dhammaan waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda islaamka khaasatan waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u tacsiyeynaynaa qarankii iyo hay-adihii ay ka kala tirsanaayeen nabadoonnadii iyo dhallinyaradii iyo xildhibaanadii halkaa ku dhintay oo ay ugu horrayso maama aamina maxamed cabdi xildhibaano sharaf badan ayay ahayd
geeri naxdin leh ayay aamino waxaa weeye waa qof kasta maalintiisa u dhimanaya saacadiisa ma dhaafaayo waana ka xunnahay geerida ayeeyo aad iyo aad aan ugu naxnay xildhibaanad aamine waxay ka mid ahayd gabdhaha xildhibaanada farakutiriska ee aadka u codkarsan islamarkaana waxaa lagu xasuustay ka doodista kiiska igraan tahliil faadumo cabduqaadir raadiya tiviga dalsan isbitaalka ciidanka xoogga dalka muqdisho
faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar loo adeegsaday madaafiic oo lagu qaaday saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose wariyaaga maxamed kalfi ayaa warkaan sii faahfaahinaya
xubno ka tirsan al-shabaab ayaa saakii toddobadii waxa ay weerar madaafiica ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee soomaaliya ku leeyihiin degmada oodhigle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa madaafiicda oo lagu weerarayay saldhigga oodhigle ee fariisimaha u ah amaba saldhig u ah ciidamada dowladda islamarkaana madaafiicda oo ahaa ku dhowaad shan madfac ay ku dhaceen xirada iyo daafaheeda wararka ayaa waxay intaas ay ku darayaan in ciidamada dowladda dhankoodu ay madaafiic kale ugu jawaabeen weerarka madaafiicdaha ee lagu soo qaaday saldhigooda degmada oodhigle ee gobolka shabeellaha hoose weli lama shaacin khasaaraha labada dhinac ee ciidamada soo kala gaaray
mahadsanid maxamed kalfah ayuu ahaa weli waxaad dhegeystayaal la socotaan warka duhur ee idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya roobabka guga ayaa ka curtay meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya xuseen washington ayaa faahfaahinaya
rabab mihigaan ah oo xilliga gu-ah ayaa ka curtay deegaano badan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya oo bilihii lasoo dhaafay ay ka jireen abaaro baahsan oo dhaliyey dhimasho iyo barakac ku yimid dadka iyo xoolo dhaqatada halkaas ku nool rababkan ayaa shalay ilaa iyo xalay waxa ay si weyn uga da-ayeen deegaano badan oo ka mid ah gobolada mudug galgaduud iyo bakool ee soomaaliya waxaana ku diirsaday dadka iyo xoolaha xilli ay abaar darini ay wajahayeen beli lasoo dhaafay dad fara badan oo ku nool goboladaas ay ka da-een roobabka wadooyinka iyo meelaha ay biyaha fariistaan ayaa waxaa ku hortay xareedda roobka islamarkaana waxaa dadka xoolo dhaqatada ah ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay hore abaar darteed uga barakaceen si kastaba deegaano badan oo ka mid ah gobolada dalka ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ka jiray abaaro baahsan oo saameyn ballaaran ku yeeshay kumanaan qoys iyadoona dadka qaarkood ay u dhinteen haraad iyo gaajo darteed sidoo kalena ay ku la-deen xooro fara badan waxaana abaarta ugu badan ee ka jirtay deegaano ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya iyadoona ay halkaas ay ku la-deen xoolo fara badan oo ay lahaayeen dad xoolo dhaqato ah sidoo kalena ay dhinteen dad ku noolaa deegaano ka tirsan gobolka gado guddiga doorashada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shaaciyey jadwalka doorashada afar kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo deegaan doorashadu ay tahay magaalada beledweyn qoraal ka soo baxay guddiga doorashada ayaa waxaa lagu sheegay in soo gudbinta ergada wax dooranaysa iyo diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta ay bilaabanayso maalinta berri oo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha waa lix iyo labaatanka bisha maarso ee laba kun labaiyo labaatan guddiga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in doorashada ay afarta kursi ee golaha shacabka la qaban doono todobaiyo labaatanka bishan waxaana doorashadaasi ka dhacaysaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulada hirshabelle iyo jubbaland oo keliya ayaa weli dhameynin doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka iyo tobanaad waxaana doorashada jubbaland ay caqabad siyaasadeed kala kulmeysa deegaan doorashada labaad ee magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado iyadoona maamulka jubbaland ay hore usoo saareen jadwalka doorashada lix iyo tobanka kursi ee taalla magaalada garbaharey inkastoo aan la shaacin waqtiga rasmiga ee la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo waxaana orar soo baxayay sheegayaan maamulka jubbaland ay qorsheynayaan in doorashada laga wareejiyo magaalada garbaharey inkastoo aan weli la isku raacin arrintaas waxaana maamulka jubbaland dhowaan uu soo gabagabeeyey doorashada kuraasta taallay magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka u ah maamulkaas iyadoona dhammaan qabtay doorashada kuraasta golaha shacabka ee magaalada kismaayo taallay waxaana maamulka jubbaland haatan laga sugayaa in ay soo gabagabeeyaan doorashada lix iyo tobanka kursi ee taalla magaalada garbaharey oo aan weli la sheegin goobta lagu qabanayo doorashadaas
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa faahfaahin ka bixiyey ama cambaareeyey qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale beledweyne sida uu ku waramayo cabdinaasir deefo
xubnaha golaha ammaanka ayaa si kulul u cambaareeyey weeraradii ka dhacay beledweyn iyo sidoo kalentay agaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho iyadoona magaalada beledweyne saddexlaaatankii maaj labakulabaatan weerar ismidaameyn oo ka dhacay kuwaas oo mas-uuliyadooda ay sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab laguna dilay tobaneeyo qof ayna ku dhaawacmeen tirintaasi ka badan war-saxaafadeed kasoo baxay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in ay aada ugu xun yihiin islamarkaana ay ugu tacsiyanayaan ehelada dadkii markaa ku dhintay qaraxyadaas iyaga oo u rajeeyey kuwa dhaawacnay ah in ay si deg dega ay u bogsadaan xubnaha golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dambiilayaasha abaabulayaasha iyo maalgashiyaasha falalkaas argixisada ah lana horkeeno baaliira sharciga ayaa lagu yiri bayaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku booriyey ama waxay ku boorinayaan dhammaanba dowlad goboleedyada in si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah iyo go-aanada golaha ammaanka ee quseeya inay si fircooni ah ay ula shaqeeyaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhammaanba eedaha kale ee quseyda arrintan ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay sidoo kale xubnaha qoraalkood waxa ay ku sheegeen xubnaha golaha ammaanka ayaa ku celinaya baa liri in argagixisada nooc kasta iyo muuqaalo kastaba ay leedahay ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka waxa ay xaqiijinayaan golaha ammaanka in dhammaanba falalka argagixisnimo ay yihiin dembiyo islamarkaana aan qiil loo heli karin iyada oo aan loo eegeyn baa liri waxaa ku fiilay ama ku kalifay meel kasta goor kasta iyo cid kastaba oo geysata ayaa ayuu sii raaciyay mar warmurtiyeedka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee laga soo saaray dagaalkii ama weerarkii beledweyn iyo dagaalkii markaa lagu qaaday ama ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan caddi muqdisho xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay inay ka walaacsiyihiin khatarta al-shabaab ee nabadda iyo ammaanka soomaaliya iyo gobolkaba waxa ay ku boorinayaan hogaamiyaasha soomaaliya soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan arrimaha qaranka ee muhiimka ah oo ay ku jiraan guyaanudka hanaanka doorashada ee socod hanaanka doorashada ee socda ee la dagaalanka wax loogu yeero argixisada iyo waxqabashada dhibaatooyinka baniaadanimo ee markaa ka socda ama ka dhacayaba soomaaliya inteeda kale
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxaa markaasi ay ka qayb galeen munaasabad lagu soo bandhigaya boog markaasi arrimo kala duwan ka hadlaya gaar ahaan marxaladihii dalka mar kale faadimo cabduqaadir ayaa faahfaahinaysa
munaasabadan ayaa ahayd mid seersara loo soo agaasimay magaalada tan caasimada ee muqdisho ayaa lagu qabtay waxaana lagu daafuraya buugga madxafka cadaabta uu qoray cabduqaadir shiro faarax waxaana buuggan uu ka hadlayey waxyaabo quseeya arrimaha soomaaliya iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan kana tirsan dowladda federaalka ay ugu horreeyeen xildhibaano wasiiro odayaal dhaqan dhallinyaro haween aqoon-yahano fanaaniin iyo sidoo kale guddoomiyaal degmiyo agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir markii munaasabadda la gudagelay ayaa kooxda fanka waxa ay soo bandhigeen suugaan ku saabsan buugga intaasi kadib ugu horeyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha qabanqaabada daahfurka ahaana gudoomiyihii hore ee degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali buuggan xanuunka inaga haya dowladnimaduu tilmaama tafaasiil yar oon inta ka ka sheego waxba sooma kordhinayso wuxuu tilmaamaa cudurkii dowladnimada helay mar haddii cudurka la helana cid kasta oo rabta horumarka dowladnimada inay ka shaqayso fikir ay ku abbaari karto ayaa uga baxaayo sidai ay uga qayb qaado lahayd doorkeeda ku aadan dhisidda dowladnimada inkastoon hadda xaaladan meel wanaagsan aan marayno sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray qoraayaal iyo abwaaniin qabyaaladii waa qabyaal eeg qabyaalad waa qab dhintay oo burburay oo dhintay oo yaalla qabyaaladi waa qabyaal qabyaalnima qiimo ma leh marka waxaan dhihi lahaa buuggaas halana la akriyo waa taariikh taariikhdan qof walba inbuu haya qof ma wada hayo halkan kuma dhamma waa in yar waa uun waa tusaale macalimiintu ardada wax ma baraan laakiin fartay waxay ugu fiiqaan mar kale waxaan u mahad celinayaa cabdulqaadir oo aqoon-yahano ah waaye aragna ah ana buuga aan lagu soo koobi karin waxaa ma ka dhaca laakiin in badan uu ka dhawaajiyey ay sax yihiin gooliy goobjoog anoo waa yeelana anagu
waxaa kaloo la dhacay in saddex boqol lixdan iyo shan bog uu yahay in juhdi galay oo sannado laga shaqaynayay dagaalkii aynu gallay oo muxuu ahaaye sabansaban dhibaatadiisii iyo raadkiisii iyo wixii baa ku qoran wixii layna yeelay oo dhan baa ku qoran qoraaga buugga madxafka cadaabta cabduqaadir share faarax ayaa dhankiisa madasha ka hadlay waxaana uu si kooban ugu sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa uu ka soo maray qorista buuggan khaalid macow cabduqaadir nina la yiraahdo iyo aniga ayaa buuggaas isla qornay afar boqol oo beyt in ka badan weeye waan ku talin lahaa in la akriyo buugga nuqullo aada u yar soddon iyo laba koobi baa ka taalla magaalada waa keenay waan ku talin lahaa runtii xeebta geerida lafteeda boqol koobi baa taalla inta intaas idulu jarjarahaas marka markii lasoo maray waxa ay ii bislaysay in aan waddanka xog badan ka hayo min ogaal waktigeedii ilaa boggaan ugu dambeeya uu kasoo baxayo iyo in aan documenti badan iyo xog badan iyo si badan aan u kiib garaynay ula socday u fiirsanay brofesor ibi iyo sidoo kale senator dor dufle dhankooda halkaas ayay ka hadleen isagoona cabduqaadir share faarax ay ugu hambaliyeeyeen waxyaabaha quruxda badan uu sameeyey ee ku aadaneed lafdhabar adeegnimada uu muujiyey siduu buuggan ku soo saari lahaa waa buug runtii taariikhda yacni dhabta eed koobaya dhacdada waxaa tii la yidhi abwaankale waa joogay abwaanlo kalebe waa tii ahayd taariikhdu he dadkay bartaa dunida waayaheeda marka wax badan halgan mudan oo dheer baa lasoo soo maray laakiin wuxuu iga fiican xawar geesigu ah sagaashanka waa isla wada baxnaa isaga febraayo baxay ana juun baan baxay laakiin febraayo markuu baxay tuugu ahaa waxbuu xaday markaasaa la xiray jeebkayga ku jirto yiri moogta haddii la qaban lahaana ma la xiray waa la toogan lahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ahna senator abuukaate xasan xuseen xaaji iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeen hore haddana ah wasiirka shaqadii arrimaha bulshada cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaa dhankooda ka hadlay madasha matxafkan cadaabta see looga bixi karaa jawaabaan raadiyey jawaabta markaan raadiyey qoraaqana wuu taabtay runtii aqoon iyo cadaalad iswadato in ay arrintaas waxa ka tari lahayd baan u malaynayaa waxaa uun aada muhiim u ah intii hadda aan ka maqlinay intii ka hadashay buugga iyo qoraagii ee cabdiqaadir inay ahayd wax haddii aan halkan imaan waayo wax badan iga maqnaan lahaayeen waxaan rajeynayaa buuggana inaan akhriyo runtii soomaalidu waa dad orale weeye oo waxa laga yaabaa in laga sheekeeyo axmed gurey iyo sayidkii iyo wix ka shisheeyey ayadoon qoraal laga helin dadkaa waa dadka hore marka gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray brofesor cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka buugga iyo labadi ka horreysou qoray qoraagu ku dheeraan maayo waxaa koobay brofesor busri nacorka iyo intii ka dambeysay oo qofka umu meel ka taabtay waxaan ku bogaadinayaa mas-uuliyiinta halka fadhida iyo intana maqlaysa amana arkaysaba in buugta inta laga dabaqi walaalayaal xasuuqa dadka kuma dhicin kaliya taariikhdeenii ku dhacay hiddihii iyo suugaantii iyo ku dhacay aqoontii ku dhacay
guud ahaan dhegeystayaal warkii duur aad ka maqleysiin radio dalasan waa nageynta maxamed idley anigoo xuseen ayaa warkan idinla socodsiinayay nabadgelyo
wararka la haysa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel